bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal duurfayla ka dhawaada warkada warnamo warsan qodobada dhegeystayaal dheegi doontaan warkuwayba ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed oo amarsi guddiga ka horseedowka cudurka koronafirus khasaaro ku dhaladay qarax kudhii duleedka magaalada muqdisho axmed madoobe oo kismaayo ka furay shar reedan hadiisow e dowladda soomaaliya oo deeq caafimaad deersidii galmuduga dadka coronafirus anka kadhamadaha iyo somalilan oo korankahe dad laka aragay calaamado cudurka covidtum isagaal oo kadhamadi beled xaawa akhbaaraadka banaanka dhugunsidyaalka dheegi doontaan warkaway baa ku mid ahaa madaxweynaha maraykanka trump oo reedan dhakay shirka g7a
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnamo dhugunsidyaal axad ee uu taariikdanaya ka eedanta sodo iyo kowda bilo shanaad may sanadka labaatan labaatan hana soo bahayana qodobadii warka duhurnamo dhugunsidyaalaha ka dhawaada yoogi oo fisanga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali oo amarsi guddiga koorseedowka coronafirus iyo hanin dareere balse wayba ee laakuwaramahaye intii dad shacab ka dhamadi saas oo kalena haano kale ka dhaawacmeyn qarax miino oo kudhiide intan dhexayta muqdisho afgooya faahfaahinta warkan way baninhaye tawakal cali cumara kudhiwaad laba iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaa ka badan dhaawacyo halis ayaa kasoo gaaray qarax miino oo maanta ka qabsaday gaari minibasa inta u dhexaysa deegaanada calaamadaha iyo xaawo cabdi dad ku sugan deegaanka ceelasha biyaha oo aan ka fogeyn goobta qaraxa oo ku qabsaday gaariga shacabka ay saarnaayeen oo ahaa nooca dadweynaha ee hoomeyga ayaa ii sheegay in ku dhawaada laba iyo toban ruux ay xaqiijiyeen geeridooda tirada ka badanna ay dhaawacyo halis ay kasoo gaareen waxaa sidoo kale ka badbaaday sida la ii xaqiijiyay laba ruux oo shacab ah kana mid ahaa dadkii gaarigaasi saarnaa muddooyinkii dambe ayaa wadada dheer ee xidhiirsan muqdisho iyo afgooye waxaa ku soo noqnoqonayey miinooyinka noocan oo kaleha islamarkaa ay qabsanayaan amaba ay la kacaan gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goysha muqdisho iyo afgooye bishii tagtay ee ramadaan ayay ahayd markii sidan oo kale gaari nooca raaxada oo ay dad shacab ah la socdeen ay kula kacday halka loo yaqaano deegaanka carbiska ah ee isla wadada dheer ee xidhiirsan muqdisho iyo afgooye shacabka iyo wadayaasha gaadiidleyda ayaa waddooyinkii u dambeeyey waxa ay ka cabanayeen minooyinkan kusoo noqonaya ee markaasi la kacaya shacabka isaga kala goosha wadada dheer ee xidhiirsaha muqdisho iyo afgooye tawakal cali cumar raadiyo warsan gobolka shabeellaha hoose
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo faray guddiga koonfur galbeed ee qaabilsan koorseedowka coronafirus waa intii maalin welba bulshada ee laka ogaada ama xaaladii oo la ogaada wayba uuse sheegay inti saasoo kale guddiga lanku baahanye intiyo gurmadyo shalduban deersiyan deegaanada iyo ku jarta baaha caafimaada sada afgooye walaweyn deegaanada gobolka bakool qoryooley iyo marka dhammaan guddiga koorseedowka covidtum isagaal iyo ankabaaqe ee madaxweynagantiyo dardargeliyaan shaqadii oo islamarkaadna saas oo kale iyo sameeyaan wacyigelin la xiriira xanuunkan coronafirus inka lala socdo wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiin gooni iyo tiimka dhan ay iska saaraan ay daily report laga helo subax kasta in la helo magaalo kasta wixii ay ku bariday iyo wixii kusoo kordhay oo arrimaha caafimaadka covid nneteen-ka iyo in wixii baahiyaha ahoo jiro sida hadda uu agaasimaha sheegayay wixii lahaayay in sida ugu dhaqsaha badan loo gaarsiiyey hadda degmooyinka cabanaya sida gobolka bakool shabeellada hoose oo kale degmooyinka ay gaareen daawooyinka iyo wixii u dhimanay in la gaarsiiyo degmooyinka kale aysan gaarin sidii lagu gaarsiin lahaa gudoomiyaha laga shaqeeyo gudoomiyaha gobolka iyo inta intaan joognana maxay ahayd wixii daawo ah dowladda federaalka oo inta yaallo waxaan ka shaqaynaynaa inay gaaraan si gooni ah inay saddex degmo oo kale ayagana ay qalab gaaraan degmooyinka hore waxgaareenna ay gaaraan sida walaweyn abugooye iyo qoryooley baraawe iyo markana sidii horeba ay ayagana ay u gaaraan wixii kaloo ka dhiman ay helaan qalabkan oxygiinta in la helo
wayboaha waa madawiinaga koonfur galbeed soomaali cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo mara amarsiyayo guddiga koorseedowka cudurka coronavirusa isla wararka coronavirus iyo fiiryaane dadla ka aragay calaamado cudurka corona iyo weybaayo ka dhamadeena ee gudo beled xaawa saacdow ilaahadhaafi weyba degmada beled xaawo ee gobolka geda ka dhamaday dad laka aragay calaamado cudurka coronavirus meeliyo weli la jiifan dada sadomeeye koran dhaafayanhaana soo ku mid e dadka magaalada dhakhaatiirta ka sugan degmada beled xaawo haana ku mid e weybayo sheegaan inti saacad welba isbitaalka magaalada lijeeyaha iyo dad laka aragay calaamado cudurka meelahaano kalena iyo dhamadahaya doctor axmed cadow maadey oo eh ee qaybsanaga caafimaadka degmada beled xaawa iyo sheegay inta ilaa iyo li qof iyo dhamadan labaatan sagaal kalan iyo jiifan haana soo laka aragay calaamado cudurka corona tum isaga waa ero calaamado cudurka coronavirus haabahaato iyo weli eenanin samayna baaritaana wayba uuse sheegay inti degmada yaalna qalab laka baara cudurka coronavirus haabahaato shaqa laku qaba badansho maadaama laka aragay calaamado lankasow ee ama lakakasow cudurkan dowladda federaalka soomaaliya anka baaqay doctor axmed intii degmada beled xaawila haladeera gurmad caafimaad u degdega suwalanka qobada dadka magaalada degmada beled xaawe ee gobolka gada iyo weyba iyo kataale xadkiye wadaagayan ee dalalka soomaaliya iyo kenya weybana dhowta magaalada mandheere ee dalka kenya oo lagu helay kiisas eedan badan oo ku saabsan cudurka coronavirus somalilan deegaanadii weyba maalinba maalintii ku dambeydiyee sii kororahayee dadkan dhamadahayo cudurkan somalilan iyo geeka oo haadhasha ciiday natiijada dadlanka ku shakiysanayo cudurka safmareenka ee coronavirus haana soo baaritaano laka sameeyay haana kumideena laku helay cudurka covid tumi sagaal meelo dad horena iyo andhamadeen waraakubahiyo guddiga somalilan qaabilsan xakamayowka cudurka iyo laka sheegay inti dadkii la baari tumiseed kumide iyo cudurka laku helay haana soo yeesho rogan magaalooyinka hargeysa burcay berbera islamarkaadnayoo ka jaran xaalad karantiile saas oo kale guddiga weybayo sheegan anti lama qof u hor leh oo deegaanadaas magaalada hargeysa waa degan magaalada hargeysa iyo andhamaden cudurkan inka dambeyntii guddiga weybayo sheegan anti tirada guud ee cudurka coronavirus laku helay deegaanada somalilan iyo deerta waa sadde boqol iyo afar qof afartan qof iyo faylahaati meelo labaati kow kalena yoon dhammadeen cudurka safmareenka ee coronavirus dowladda federaalka soomaaliya sheegtay intii howlgalla iyo ka dilan xubno ku tirsan al-shabaab ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya la sheegay intii sacdoo ilahadhaaf iyo howlgal shalduman ka sameeyeen deegaana dhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose meelasuyo ka sugunayeen xubno ku tirsan al-shabaab howlgalka iyo saraakiil la hogaamiye haytooybayo sheegana anti ciidamada iyo sigaar aan ka fuliyeen deegaanada tuulooyinka buulo orange buusley oo hooseedow deegaanka janaala islamarkaasna iyoo ka dilan xubno ku tirsan al-shabaab taliyaga ciidanka dhulka xooga dalka janaal cabdiraxmaan waa cabdixamiid maxamed dirir oo la hadalay warbaahintiiyo sheegay intii howlgalka laka dili tum-isiyeed ku tirsan al-shabaab saas oo kale bowse sheegay taliyaga inti ciidamada iyo gubeena doonyo iyo nishal waa aan ka gudubi jiran al-shabaab webiga shabeelle marna janaala iyo deegaanada kale ee gobolka shabeellada hoose ka dambeyn weybowse sheegay taliyaga inti ciidamada dowladda iyo sii wadaayeen howlgalladiyo ilaa iyo deegaanada gobolka shabeellada hoose iyo unku ku saarayeen al-shabaab oo sida hadalka iyo dhegeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo bilowgii lahadhaafi weybayo ciidamada dowladda wadeena howlgallo weybanaa mararka qaarna iyo weeraro iyo qaraxyo shalduban kula kulumaayana xubno ku tirsan al-shabaaba miilwarkaasi gugooyaha ay dhagoonsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda suudaan iyo weybaya ngweertay safiirsha ethoobiya suudaan iyo ngweerti wakiilsha ethoobiya yoona iyo kuma daharaadsanyin walayoo ka sheegeen antiyo faragelinta soohodimo iyo lalata oyoo ha galeen maleeshiyaad ethoobiyaane weybana lamada dala dareere wadahadallo ku saabsan xiisada ku dhex teegan dhinaga kalena iyo biyo xireenka webiga niil markaas oo ethoobiya sheegdintiye dhammaystirshe ka dhowta biyo xireenkaasa wasaaradda arrimo binaanka ee kaartuuma iyo sheegdeynti dagaalyahano ku tirsan maleeshiyaad ethoobiyan ee oyoo taageerayeen ciidamada ethoobiya iyo si sharci dare ee han ku talaabsadeen xadka tan weyba dhaliidaya waa iska dhiyo horaantii toddobaadkan ka dhex mari lamada dala isla markaadna ama saas oo kalena laka dili askari reer suudaanga iyo unug yara haano kalena iyo ka dhaawacmeen weerarka wajarta walhadale oo ah kubahi saraakiil la ardo sababa muddo sanado ee beeraleyda reer suudaan weybayo ka eedayana dhigsho ethoobiya intiyo qoobsadeen dhulbeereedya aan dhowa suhudinta dalkaas lawadaagaas ethoobiya arrintan iyo suuragal ee inti haddii inagata to degdeg ee iyo sababaasa xiisad kale oon dhexayta ee lamada dowladooda suudaan iyo masar iyo lamadaba kafadahayan antiyo dhumayan biyo muhiimka waa biyo muhiimka ee webiga niil haddii etoobiya iyo hirata anka dambeyntiina dhugunsadayaal madawiinaga maraykanka donald trump iyo weybowsa reedan dhigaya shirka g sebena madawiinaha maraykanka trump ayaa xalay sheegay intii uu sabajow shar madaxeedka dalalka laskerow g seben ee anka waa ka hormarsan dhinaga dhaqaalo markii lan fiiri dalalka kale ee dunida shirkan iyo lakawadanti maraykanka uusa martigeli dhammaadka bilo juun ee hadareerta haabahaato madawiine trump iyo uu soo ee saraayi diyaarado waa diyaarado ee qaadasa madawiinaga in sheegay intii uusawaa safarkaas reedland dheke shirkana uusa reedan dheke madawiinaga oo ha ku nagadi gobolka california waana ka jeeda magaalo ka yaala washington iyo kooxda g seben ka tilmaamay kooxa casrenhayna saas darteena uusa haka daraw dalal cusub oo shale australia ruusi south korea isaas oo kale hindiya kooxda g seben iyo ka kooban dalalka maraykanka canada faransiiska jarmarka talyaaniga iyo jabana guudaan dhugunsadayaal warkiisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhaba surunkan inkayga warkaano shur ismaaciil axmedeesina dareer siyaasi salaadii farsamaya inta warkanka lamida reedanku kulmaana dhugunsadayaal saasi amaanala